dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay canshuur kordhin ay ku samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya badeecadaha qaar ee kasoo degaa dekeda muqdisho haddaba arrinkaa ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyey ganacsatada gobolka banaadir islamarkaana joojiyey howlihii shaqo ee ka socday dekeda muqdisho wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa saddex cashuurood wey aan isla fahmno saddex cashuurood wey midi waxa weeye waxaad gadayso ee aad ummadda soomaaliyeed ka gadayso ee aan quutu daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horana waxba loogama qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaligii ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombyuutarada ku jiraan ee bulid buruufka ku jiro ee gawaarida xaragadii ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur inaan cashuur ka qaadno haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeennu wuxuu leeyahay waxaa marka vaaliyigiisa qiimihiisa la wax walba qiimuu laleeyahay qaanuunkeennu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanaya boqolkiiba marka boqolkii dollarba shan dollar ayaa ku waajibaya qaanuunkeenu wey inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekeda muqdisho cabdi abshir dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto doodaa ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga doodaa u socota ganacsatada iyo annaga wadahadalaa noo socda go-aankii u dambeeyana lama helin waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo layska rabaa ayadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe soomaaliya dowladda federaalka ah maanta sida la ogyahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada muqdisho oo keliya haddaad fiirido sidaad wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay ee balfeker waxaa kuu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin canshuuraad aysan ka qaadan karin dekeda boosaaso iyo dekeda kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin laakiin waxaan ognahay inay wada hadal ugu jirto inay labada dekedood ay booqatay in ay rabto in ay lacag isla eg oo canshuuraad isla eg ah in boosaaso iyo kismaayo iyo xamarba laga qaado ha yeeshe eh dowladnimadii baaba u socota si tartiib tartiib ah dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin laakiin way ku socotaa halkaasi u socota cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka banaadir muqdisho laga qaada wax badan bay yidhahdeen waa beentooda iyaga iyaga way ogyihiin ina muqdisho wax badan laga qaado haddaan cashuurta kugu badyo goodku kismaayo ayno inaanay tegayn waayo waxaan ka qaadayno ay waxba ahayn waxaan ka qaadayna waxba ahayn ma teg hadday tegayaan okay go go there ordoo soco ma soconayaano waxaan ka qaadaynaa wax yar weeyaano ma justify garaynayo yah inay meel kala tagaanoo dabeetana halkaasoo maraan consumptionkuna halkan u yaalla saddex milyan oo qof baa halkan jooga oo inkamekooda meelaha kaleo dhan ka sarreeya meelaha qaar meelahaasaa ka cashuur badan meelahaasaa ka badan cashuurta fort issue waxa weeye cashuuru waa sima waa waa waa harmonize wey meel walaa tataba kaasaa laga qaadayaa ordoo try your best weyaan try your luck dekeda weyn ee magaalada muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaalo fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekeda weyn ee muqdisho waa kan mid ka mid a shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaanshaha dekeda iyo saamaynta ay ku yeelatay cabdi cilmiyalidaa shaqaalaha dekedaa kamid ah saddex maalmood ee xirneyday saameyn oo aad iyo aad iyo faalmudo elan oo aad iyo aad oo yacna oo anakana nafsadeen oo dhib u geysatay iyo guryahayniyo oo yacna oo bilaa dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn noogu yeelatay waxaase la kulley ganacsiga iyo waxaasasiyo guud oo yacna dawladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isku heestaaya anakana yacna waxaas iyo waxbaba nima gelina xoogeena lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aa wax ka helnaa aa marka xagga nolosha saameyntaas ee nagu yeelatay oo yacna anakana waa adkeysan weyn maano oo haddana meel kaloo yacnaa wax
si kastaba ha ahaatee dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa weli xiran mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimihii laysku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho